halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
leyda walaalle waa mahadsantahay waa baashimii ganacsigan ahay marka waxaa looga hadlay arrimaha maaragtay bacaha dhibaatay dalku hayaan barnaamijkaas warka maanta ayaanu isugu yeernay ganacsasadii laga hor istaagayo bacahan dhibaatada dalka iyo dad xoolaha iyo magaranaysaa insha intaba dhibaatada ku haya marka maadaama la helay waagii hore waxaa la raadinayay warshado soo saara wa waxa kan badiil ku sameeya bedela marka warshadihii baa la keenay kadibna dadkii baa wacyigelin loo sameeyey maayiradii degmooyinkii dadkii communitigi bulshada waa la isugu yeeray magarata marka barnaamijka awal waxay ahayd in wacaa la joojiyo mamnuuc laga dhig lakin hadeer badiilkii baa la helay warshadihii baa waxay yimaadeen soo saareen waxyaabaha hadda la isticmaalo waqtiga adduunka laga isticmaalo oo maaragtay sanadaha lagarka xabad oo magaranaysaa oo ka samaysan maaragtay bacaha ahayn wax walba loogu guran karo marka maadaama badiil loo helay baa dadka ummadda loo sheegayey loogana digaya inay waxaa iska joojiyaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankiina aad kaga hadasheen muxuu ahaa kulankaga wuxuu ahaa maadaama sharciga bacahan awal la baasgareeyey oo maaragtay dawladda ay hore usoo marisay magaranaysaa baarlamaanka dhibaato badan ay dalka ay ku hayaan badiilkeediina ay ganacsatada ay keeneen qolada warshado badan ay hadda ay keeneen oo la sameeyo oo laga soo saaro weliba quality badan leh sida adduunka standardka adduunka laga isticmaalo oo kale marka in dhibaatada ay ku hayso dadka bini-aadanka iyo xoolaha ogta annaga waxaynu nahay soomaali haddaana xoolo ku nool xoolihiiba baa wixii bacdiga cunaysaa calooshay qabsanaysaa wixii oo dhan baa dhibaato u keenaysaa marka waxaasoo dhan baa ummadda iyo si maadaama xooluhu ay u badbaadaan ummadduna caafimaad u hesho ogta cudurro badan oo kansarku keenayo dhibaato badan baaso adduunka soomaaliya marka dabaalis lagu sameeya adduunka caafimaad u aadaan sida hindiya meelaha malaysia aadaan intaba kansar baa laga soo helaa waxaana keenaya dhibaatadaasi waa bacaha wax lamidka marka iyada dhibaatadii caafimaadka iyo ummadda loo tunaayo warshadihii waxusaarkan productionkan ay keeneen barnaamijkan waxaa marka wacyigelin iyo dadkii ganacsiga loogu yeer maanta an waa midkaas shan iyo tobanka bisha hadda aan ku jirno december wixii ka dambeeya inaan baca lasoo dhejin karin lana keeni karin lana iibin karin marka marka laga tago dhibaatada guud ee bacaha ay ku hayaan dadka iyo duunyada ma waxaa jiray wax ku gaar ah deegaanada puntland oo idinku aada aragteen aada iyo aad aada iyo aad haddii aan sawiro kaasoo siinno oo aad imeeladaada iyo bartaada inta aana kula soo xidhiidno waxaad dareemaysaa mee xooluhu iyo dhirta iyo cawska iyo beeraha intaba biciigaas aa udhufan marka xooluhu baadiyana ku badbaadi maayaa biciiga saa loo yaacinayaa magaaladiina qashinkoodii iyo magaranaysaa ay sheegayan dhibaatooyinkoodii amaa bayacsan marka buxuu marka dhirtii iyo nabaaguur bay ku hayaan environment iyo magaranaysaa dhirtii wixii waa baabiyeen xoolihii dhirta baaqi lahaydna waa dabar waa sii dabar go-ayaan nadaafadii caafimaadka iyo meheradihi iyo restaurantska wixii maqaaxyahana waxaa loo isticmaalayaa baxa waa garanaysaa mar maraq kulubaa lagu shubaya sida maanta aad shirkaaadkadaysansa caanaa lagu shubayaa bicihii marka waa dalaalayaan marka dhibaato badan bay dalka u keenayaan dhibaatada ay u keeni karaan dadka bini aadamka ah bacaha maxaa ka mid ah walaalla bacaha waxaa ka mid a dhibaatada ay u keeni karaan baca badan oo dad ay hataa magaranaysaa marka qaliinka lagu sameeyey oo dad badan operation lagu sameeyey ama calooshooda ama duur ha noqoto baca yar yar oo ay sidoo kale ay sharaab ku jiijida ama dablaatay bacaha lagu duduuba waxyaabaha maara dalafyadaya baa way ku milmeen markaasay bicihii isqabsadeen sidii magaranaysa dhagaxii oo kale marka dhibaato badan oo caafimaadka ama dadkii laga helay soomaaliya in magaranaysaa mabacahana keenayaan marka dhakhaatiirta waa ka digtay boliciga dawladdana magaranaysaa iyo sharciga shuruucda dawladdana waa lagu soo bandhigay awal baa lasoo baasgareeyey marka awaamiirtaas maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ku jiray awaamiirta aada soo saarteen ko waxaa ku jiray in la dhaqan geliyo qodobka ah joojinta bacaha dawladda puntland meel walbaba oo maayiradu iyo degmooyinku ay hormood yihiin inaan la soo dejin karin shan iyo tobanka bisha december wixii ka dambeeya laguna arki karin dalka meheradaha iyo meelaha maaragtay ishay lagu iibiyana ay inta shan iyo tobanka ka horeysa ay soo xireeyaan ay la soo xireen maayirada degmooyinka lagana kontaroolo oo la baaro guddi magaranaysa oo magaranaysa faydhowrka loo diro oo maaragtay degmo walba magaranaysa faydhowr iyo faydhowr leedahay dabcan waa ogtahay puntland waxaa galaysa quality control wax la yidhaahdo oo standard iskan maarata inspectionka oo wax walba baara bay leedahay oo soomaaliya aa ku guulaysa puntland keliya marka waxyaaba badan iyadoo la baarayo guddiga faydoorka dawlaha hoose iyo iskaashanaya waa si adag baa loo ilaalinaya in magaranaysa bacahaas dalka aysan soo gelin aysan kala shaqeyn aysan lagu yihin karaa
ciddii fulin weysa amarkan aada soo saarteen maxaa qabanaya
shuruucda jilalaamo amniga wuxuu saaran yahay maanta shirka jilaaid waxaa lala joogay taliyaha booliiska dowladda puntland jenaraal muxudiin iyo amar buuxu ku baxshay qaybihiisa iyo laamaha cashuuraha waxaa iyadana mamnuuc ah inuu taliyuhu ku amray iyo madaxda wasaaradiba in aan dekadaha puntland iyo eeraboorada intaba iyo kastamada intaba aysan kasoo degi karin kana soo geli karin lana qabanayo lana ganaaxayo ciddii markaa la timaado
marka amarkan aada soo saarteen sidee isleedihiin uu u dhaqangeli karaa kolley amarkaani waa soconayaa sababta waxay tahay waana dhaqangelayaa wuxuu u dhaqangelayaa sababta waxay dadku isaga iyagaaba dhibaato ku hayay dhibaatada caafimaad bay arkeen xoolihii bay arkeen deegaankii bay arkeen marka haddii wax badiila loo keenay awalna aysan la soo baxayn ayagu ay iibsanayeen marka wax ka raqiisana loo keenay marka waxaan ku doorinay midda kale warshadaha soo saaraya inay lacagtooda ay hoos dhigaan ay yareeyaan sababta ay macnaha ii sheeg ay communitigu si uga faa'idaysto oo lacagihii hore ay ku daban jireen mid ka raqaysan loo sameeyo markaa discount badan loo sameeyo marka dadku waa danaynaya walaba waa insha allah maanta sheekasaas saasaa loogu bedelaya marka idinka iyo shirkadaha soo saara bacaha xiriir noocee ah ayaa idinka dhexeeya horta annaga wasaaradda ganacsiga iyo waa ogtahay waa ganacsiga dowladda puntland oo dhan bay kawargaysa ama madax ay macnaha mas-uul ka tahay shirkadaha iyo ama shirkadaha noqdeen ama warshadaha noqdeen wasaaradda waa wasaaradda ganacsiga warshadaha sida aad booliska aad mugtahay taqaanida marka maadaama ganacsatada iyo warshaduhu ay wasaaradda hoos yimaadaan xiriir wanaagsan waxaa ka dhexeeya wadashaqeyna wadashaqeyntaas ma aha mid magaranaysa ii sheegay maaha saaxiibtinima laakiin wadashaqeyn guud oo dalka iyo dadka waxa laga iibanayo loo keenayo iyo ganacsatada waxa la imaanaysa iyo waxa kasoo baxaya in la ilaaliyo oo dalka wax wax fiican loo keeno waxqaba dadka u leh iyagoo ay wax ka heli karaan oo ganacsigooda iga faa'idi karaan marka wadashaqeyntaas guudbaa naga dhexaysa warshadaha tirada puntland warshadaha aada tiro badan hadda maandayska inaan inaan tira kookasiiyo waa kula kula waayi karaa laakiin hadda warshadaha maarata hadda wax soo saarka keenay oo insha allah hadda warshadii ugu horreysay baa laga fulay puntland magaran
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada